إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii laba boqol soddon iyo sagaal oo nooga bilaabanaya aayadda siddeetan iyo labaad ee min suurati huud qaala allaahu tabaaraka wa tacaala falamaa jaaa amrunaa falamaa jaaa markuu yimid amrunaa amarkeennii jacalnaa waxaan ka dhignay caaliyahaa qaryadii ama magaaladii ay degganaayeen qowmuluut meesheedii sare saafilaha meesheedii hoosaydaan ka dhignay wa ambarnaa waxaan ku diinnay calayhaa magaalada korkeeda xijaaratan dhagxaan dhagxaantaasoo min sijiilin dhooba la dubay ka samaysan dhoobadaasoo manduudin la isi saarsaaray musawamatan xaalo ay tahay dhagxaantu middii la calaamadeeyey cinda rabbika rabbiga agtiisa laga calaamadeeyey wamaa hiya cuquubadaasuna ma ahan bibaciidin mid fog min adaalimiina daalimiinta ka fog waxaan ku soo jirnay qisadii qowmu luud nabiyullaahi luud calayhi salaam iyo qoomkiisii waxaan soo gaarnay aakhirkii qisadaas iyadoo rusushii ilaah u soo diray cadaabi laheed ay yimaadeen oo nabiyullaahi luud u yimaadeen ilaah wuxuu yidhi subxaana falammaa jaa'a markuu yimid amrunaa amarkeenni waa halaaggii la halaagaayey qowmu luud markii waagu bariyey ee qorraxdu soo baxayday agteeda falamaa jaa'a markuu yimid amrunaa amarkeennii jacalnaa waxaan yeelnay caaliyaha qaryada meesheedii kore oo dadku degganaayeen saafilaha meeshii hoosan ka dhigna meeshii sare korkaa dhulka laga deggaye inta malag qaadayoo hoos laga fujiyo kor loo qaaday aa iyagii dhammaa iyo dhulka qaybtii korraydaan la hoos mariyey qaybtii dhulka hoosay jirtana dhulkii kora laga dhigo dhulka karaa laga dhigo jacalnaa waxaan yeelnay caaliyahaa qaryada meesheedii korrayday saafilaha meeshii hoosayday ayaan ka dhignay wa amdarnaa waxaan ku di'innay calayhaa qaryada korkeedana waxaan ku di'innay xijaaratan dhagxaan dhagxaan cadaab ahna roobaa looga dhigay sida roobku u do'o oo dhibcaha roob isku raacraacaan ayaa dhagxaan ilaahay ugu daadiyey subxaana dhagxaantaasoo min sijiilin dhooba la dubay ka samaysan dhooba inta la qooyey kadib dab la saaray dhagaxowdo dhagxaanta kacda ka samaysan dhoobadaasoo manduudin la isi saarsaaroo isku dul rasaysan iyadoo isku dul rasaysanay soo daadatay amase manduudin la isdaba dhigay sida waxa weeyaan si isdaba joog ah oo roobku isku soo daba dhigto roobku siduu isku soo raacraaco ayay isku soo raaceen dhagaxba maruu soo dhaca kii kala daba socda marka mamduudin oo la ysdaba dhigay amase laysku dul raseeyey musawamatan xijaaratana laga xaalaynaa xijaaratanna waa nakiro waa laga xaalaynaa maxayl musawiqay haysataa waa la sifeeyey musawamatan xaalo ay tahay dhagxaantaasu mid la calaamadeeyey cinda rabbika rabbiga agtiisa ayaa laga calaamadeeyey rabbi agtiisa calaamad looga soo qoray calaamaddaas maxay ahayd ilaahaa garan waxay yidhaahdeen sida xaafid ibnu kasiir iyo aimo badan mufasiriinta u sheegaan waxa weeyaan dhagax kasta waxaa ku qoran qofkuu ku dhici lahaa magaciisa dhagax kasta waxaa ku qoran oo ku astaysan oo ku calaamadaysan gaalku madaxa kaga dhici lahaa gaalkaas magaciisiya ku qoran suu u soo socdu madax uga dhaca meel kalena aadimaa waa la calaamadeeyey haddaba ilaah wuxuu noo sheegayaa subxaana xikmaddii ku jirtay qisadan in naloo sheego wax ka mid qisadu ma ahan marka laga sheekaynayo gaala hore oo rabbi caasido rasuul beeniday oo la halaagay marka laga sheekaynaa amase nabi iyo mu'miniin raacay rabbi u gargaaray laga sheekaynaa qisas iyo dhacdooyin un carabka layska marinaho dadka lagu maaweelina ma ahan ee macnay ku fadhidaa macnaheeda dadaa dariiqaas qaaday cuquubadaasayna muteen oo la kulmeen weeye ciddii qaadaana ayadiiyay mudan saas weeyeen dadaa dariiqan qaado nabiyaalka raacay ilaahayna waa u gargaaro waa badbaadiyey ciddii maanta qaadaana ayadiiyay mudan oo gargaarkii allay mudan waa nuucaas ilaa wuxuu idhi subxaana musawamatan xaalay tahay dhagxaantu mid la calaamadeeyey cinda rabbika rabbiga agtiisa laga calaamadeeyey wamaa hiya cuquubadaas ma ahan hiyada waxaad u celin cuquubadii naqmadii ku dhacday waxa weeyaan qowmuluud cuquubadaasu ma ahan bibaciidin mid fog min aaalimiina daalimiinta mid ka fog ma ahan maxaa loola jeedaa daalimiinta kama foga wuxuu yidhi xaafid ibnu kasiir wamaa haadihi niqma cuquubadaasu ma ahan bibaciidin mid ka fog macnaha miman tashabbaha bihim fii dulmihim qofkii isku ekaysiiya xumaantii iyo dulmigii ay sameeyeen dulmigii ay sameeyeen oo kufriga ahaa oo ahaa nebinbeeninta oo ahaa liwaadka iyo rag isguursada waxa weeyaan ciddii samayda kama foga ee waxa weeyaan cadaabkaasoo kalea ku dhow oo umuday idan waa sariix xikmaddiina lakugu sheegay qisada inay tahay cid kasta ee samayda gaaladaas ilaahay halaagay ee ilaahay cadaabay camalkii ay sameeyeene ciqaabka ku muteen asna ciqaabka iyo cadaabka inuu mudanayo saas weeyaan waana maanta midda loo ololayna waa dimuqraadiyadda ummaddii soomaaliyeed ee gaalada u gashay ee cadowga gacan gashay qaara fidnoobay oo kafara noqda qowmuluudna noqday ayaa jira ayagoon la xishoonayn oo ku faanayana raba inay soo laabtaan wa khaasatan maadaama uu hana qaaday madhabkii gaalnimada ahaa ee ayaga barbaarinayo dimuquraadiyadaha waddanka uu ka hana qaaday waxa weeyaan inay kaas aas-aas ka dhigtaan oo jaranjar ka dhigtaan oo madhabkii ka faafiyaan waddanka inay ku soo laabtaana doonaya soo uma jeedin oo waxaan si sariixa loola jahrayo waxa weeyaan in la yidhaahdo dimuquraadiyada waddankan dan u ah dimuquraadiyadaa dan u ah dimuquraadiyadna waa maxay waa alxukmu lishacb oo xataa ayagii ay fasirayaan ma ahan adugu inaad fasiray ayagaa fasira waxay ku leeyihiin dimuqraadiyad waxaa la idhahdaa alxukmu lishacb alxukmu lishacbi waa maxay xukunka shacabkaalaho waxay doonaan xalaalay kara waxay doonaan xarimi kara laba dariiqay midkay doonaan ku marsiinayaan in waxa weyn doorasho fardiya la qaado war arrintan sharci ma laga dhigaa qodobkan suuqaa lasoo dhigaa santuuqaa la dhigaya maalinka la raba in loo codeeyo shacabka qof walba codkiisa guridana sharcigan ma la meel mariya mise waa la diidaa soo ma jeedin haye ma fasaxnaa in raggu isguursado haye codaa loo ridaa maya anu waa diida anu waa aqbala anu waa diida waa la tirinaa waxaa batay in raggu isguursan karaan sharci weeye wuxuuna dhaqan galay taarikhdu markaa intaas yahay waa markii amni jiro qaabkaasaa sharcigu ay shacabka u gutaan oo ay wax u sharciyeeyaan marka kaleeto waxa weeye tuulo walba iyo qabiil walbaaba qofu baarlamaanhu soo dooran oo isaga matala kooxdaas baarlamaanka la dhex dhiga wuxuu rabaa sharcigu in la dejiyo waxaan ma la ogolaadaa oo sharci ma laga dhigaa mase waa la diidaa waa in baarlamaanka la dhexgeeya haye anu waa diida anu waa ogolaad anu waa diida waa ogolaad saasay ku fiicanta saasay ku lidataa haye gacantaa la taago bis qoladii badnaata waa sharci maalinkaasuu hirgala soo ma jeedin alxukmu lisharci islaamnimaduna alxukmu lishacbi islaamnimaduna waa maxay in ilxukmu ilaa lilaah xukunka cid kale iskama leh ilaa allah maahan islaamnimadu waa maxay waxa weeyaan waa mutaabacatu rasuul sala allahu calayh wasalam dimuquraadiyadduna waa maxay waa itibaacu alhawa rabitaanka shacabka wey rabitaanka dadka rabitaankooda in la ilaaliyo oo waxa ay rabaan qofka fardiga uu xor yahay dii doono gabadhu ay nigis iyo garan ku marto suuqeeda waa xorriyaddeedu waa dooqeeda idna uma diili karto maxaa yaele dimuquraadiyaddaaba sidaaba soo maa waa itibaacu alhawa walidaa sidaas daraaddeedu ilaahay labadaas ka dhiga dadka fain lam yastajiibuu laka faclam anna maa yatabicuuna ahwaa'ahum nebi maxamedow waxaad ogaataa haddaysan adiga ku ajiibin oo ku raacin waxay raacayaan rabitaankooda fain lam yastajiibuu laka haddaysan ku ajiibinoo adiga ku raacin faclam anna maa yatabicuuna ahwaa'ahum waxaad ogaataan rabitaankooday raacayaan idan waxa weeyaan waa diinaani mutanaaqidaan waa laba diinood oo dil isku ah oo naqiid isku ah oo waxa weye labada diinoodo adduunka ugu kala fog weye islamnimada iyo dimuqraadiyada maxaa yeelay diinulislaam waxay ku dhisan tahay mutaabacatu rasuul waa in nabigaas lasoo diray la raaco oon xaggana looga leexan xaggana looga leexan qof khiyaarlahu ma jiro waa addoommo muslimiintu tanuna waxay ku dhisan tahay qofku xor inuu yahay oo hawadiisaas ay ilaah u tahay afara'ayta man ittabaca ilaahahu hawaa waadallahu llaahu afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa waadallahu llahu calaa cilmi wa khatama calaa samcihi wa qalbihi wa jacala calaa basarihi qishaawa waxa weeyaan ilaahiisu waa hawadiisa ilaahiisu waa hawadiisa rabitaankiisaasu raacaya marka waa noocaas waxaa ummadda marka loogu baaqaya waa cadaabka adduunka iyo halaaggii waxa weye halaaggii adduunka iyo cadaabkii aakhiro intaas wey shareecadana islaamka maxay ka qabtaa maxayse ahlucilmigu ka yidhaahdeen qofka camalkaas luudiga la yimaada amase ninka ninka guursada iyo kii la guursaday maxay xugunkoodu yahay ahlucilmiga markay ku ijmaaceen xaaraan inuu yahay camal xaaraana oo qofku halaag ku mudanayo oo dadku halaag ku mutaan inay tahay taas waa ijmaac laakiin cuquubaday adduunka leeyihiin waa maxay ahlucilmigu way isku khilaafeen cuquubadooda ahlucilmiga gabal waxay yidhaahdeen xugunkoodu waxa weeyaan qofka kan la guursaday iyo kan guursadayba waa in la dilo kala qaad ma leh inay guur xalaala soo mareen muqsanin yihiin iyo inaysan soo marin oo ay bikran yihiin iyo in midna guur soo marin midna guur soo marin kala kala qaadi ma kan fuulay iyo kan la fuulay labada waa in la dilo waa qowl ahlucilmiga aqwaashiisa ka mid a qowlkaas waa qowlka imaamu maalik ibn anas iyo asxaabtiisa waa labada qowlee shaaficiye qowlka hore waa laba riwaayona had riwaayo ka mid ah wuxuu yidhi maxamedulamiinu shinqiidi raximah ullah wa xakaa hayru waaxidin ijmaaca asaxaabati calaa hada alqowl waxay ku soo rareen culummo badan oo mid iyo laba ahayn saxaabadu ijmaac inay ku ahaayeen oo wax khilaafa dhexdooda ka jirin laba nina isguursatay in la dilo oo labadaba la dilo oo aan la kala qaadayn culummadaas waxay isku khilaafeen qaabka loo dilayo qaar waxay yidhaahdeen qaabka loo dilaya seefka lagu dilaya sababtoo sharcigu hadduu yidhaahdo qof ha la dilo qaab gooniyana uusan sheegin asalka waa in seef lagu dilo shareicada islaamka culimmada gaba qowlkaasay mireen qowlka labaad waxay yidhaahdeen dhagaxaa lagu rajminaya dhagax waa in nafta looga jaro maadaama ay tahay nuuc zinada xooga u eg haba kasii liidatee waa in dhagax nafta looga jaro culamada galana waxay dhahdaan waa in dab lagu gubo ta dab la shido waa in lagu guro qowmuluudyada dimuqraadiyiinta waa in dab inta la shido lagu guro xuquubadaasay leeyihin qowlka afraad waxay yidhaahdeen dhismaha magaalada ugu dheer waa in la saaro oo laga soo tuuro markuu dhul lana soo foorooyo madaxa loo soo foorooyey kadibna dhagxaanta lasoo daba dhigo afartaas qowl isku khilaafeen culimmadu culimmada yidhaahdeen ha la dilo waxyaalaha dariishadeen waxaa ugu xoog badan xadiidka imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo xaakim iyo bayhaqi ay wariyeen can cikrama can ibni cabbaas ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luudin faqtulu lfaacila walmafcuula bih qofkaad heshaan asagoo samaynaya shaqadii qowmu luud dila midka sameeyey iyo kan lagu sameeyey labada nabi maxamed ayaa yidhi sala allahu alay wasalam waa xadiis saxiix oo ahlucilmi badan oo ay qawiyeeyeen xaafid ibn xajar wuxuu yidhi rijaaluhu wa rijaaluhu muwafaquuna ilaa ana fiihi ikhtilaaf waxaa kaleeto oo xoojinaya afarka saciid ibnu jubayr iyo mujaahid cabdullaahi ibnu cabbaas ay ka wariyeen qofka bikrada iskadaa mid guur soo maray yuujadu cala luudiya ee lagu ogaado shaqadii qowmu luud annahu yurjan dhagaxa nafta looga jaraa abu daawuud iyo nasaa'i bayhaqi a wariyeen labadaasa ugu xoog badan waa jiraan axaadiid kale xadiidka abu hurayraa jira laftigiisa oo ibnu maaja iyo xaakim ay wariyeen iyo aafaar kaleeto ayaa jira laakiin inta sugan ee ugu xooga badan waa midaas intaas weeyaan waxaa ka mid a waxyaalaha ay dariishadeen bayhaqi afarka wariyey in uu u soo qoray warqad khaalid bin weliid oo uu leeyahay dhulalkii waxa weyaan carabtaa gobol ka mida waxaa lagu arkay nin sida dumarkii loo guursaday maxaan ka sameeyaa abuubakarna uu soo jamciyey wixii saxaabada joogay oo yidhi xaan ka samaynaa cali bnu abi daaliba ugu adadkaa oo ugu shadiidsanaa maalinkaas wuxuu yidhi wax ilaahay ku caasiyey dariiqadaas waxaan ka ognahay hal ummada ummadaasna way ogtihiin qaabkii loo cadaabay waxaan arkaa in la gubo anugu marka saxaabadii meesha joogtay iskuma khilaafin leh afarkaas in la gubo waxa weeyaan kadibna cumar waxa weye abubakar wuxuu u qoray khaalid ibni weliid gub gub sidaasuu u qoray laakiin waa mursal asalka afarkaas waa mursal calaa kulli xaal culummada yidhahdeen ha la dilo labadaasa ugu xoog badan waxay deliishadeen iyo ijmaaca saxaabada laga soo raray oo la yidhi weligood iskuma khilaafin dilkiisa qowlka labaad waa qowl kaleh liwaadku waa zino sida zaanigiyaana loola dhaqmaa oo hadduu guur xalaala soo marana dhagaxa nafta looga jaraa qofkan luudigaahe la guursaday ama wax guursaday haddii uusan guur xalaala soo marinna boqol jeedalaa lagu dhifanaa waana qowlka labada qowloo shaafici kan dambe weeye sida bayhaqi sunanulkubraa uu ku wariyey oo uu yidhi shaafici waxa weeyaan wuxuu u laabtay markii dambe in liwaadku zina uu yahay oo axkaamtii zinada la marsiiyo qowlkaas wuxuu deliishadeen xadiidka abi muusa ayay deliishadeen oo imaamuulbayhaqi sunan alkubraa kitaabuulxuduud juska sideedaad laba boqol soddon iyo saddex uu ku wariyey laakiin waa xadiis munkar ah xadiiskaas wuxuu yidhi imaamuulbayhaqi wa huwa munkarun bi hada alisnaad waa munkar xadiidkaas xadiiska dhahaya ninkii nin u galmooda labadooda waa laba zaanig islaamta islaam u galmooto laba islaamood isguursatana waa laba zaanig xadiidkaas waa munkar wax kaloo xujaana male qowlka saddexaadna waa qowlka abu xaniifa oo leh xabsiga la dhigayaho lagu haynaya waana la garaaca meeshaasaa lagu garaacaho lagu haynaa xabsiga ah qowlkaas isagu wax daliilaba male markaas marka wax shakiya waxaan lahayn saddexdaas qowl qowlka ugu saxiixsan inuu yahay qowlka xadiiska taabitkaa leh oo ah waxa weeyaan in la dilo in la dilo qowlkaas weeye maxaa yl xadiidkaas iyo aahaar badan ayaa ku sugnaatay saxaabadana laba ka midu weligood inaysan isku khilaafin ijmacaan lagu soo naqliy marka waa noocaas ma ahan inay noolaadaan ama ay ummad u taliyaan ama ay waxa weeyaan ayagu ay yidhaahdaan annagu khiyaaraan leennahay ma ahan khiyaar hadday leeyihiin kafarada ha ku dhex noolaadaan yaysan muslimka soo dhex aadan marka waa noocaas xukunkuna waa saas ilaahay baan ka magangelin ilahay noguma sallido qowmuluudyo inay ummadda hoggaan u qabtaan oo ay shicaarkooda ka dhex iclaamiyaan soomaaliya runtii waa nolol geeridu dhaanto wey taasoo kale qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa ilaa madyana akhaahum shucayba walaqad arsalnaa soo qadaro walaqad arsalnaa waan dirnay ilaa madyana reer madyan akhaahum walaalkood ayaanu dirnay shucayban shucayb ayaan u dirnay qaala nabi shucayb wuxuu yidhi yaa qowmi tolkeeyo ucbudullaah allaah caabuda maa lakum inima sugnaan min ilaahin ilaah xaq lagu caabudo ilaahaasoo hayruhu allaah kayrkiis ah walaa tanqusulmikyaala kan wax lagu beego ha nuqsaaminina walmiisaana kan wax lagu miisaamo ha nuqsaaminina innii aniga araakum waa inin arkaa bikhayrin khayr xaalo aad ku sugan tihiin wa innii aniga akhaafu calaykum waxaan idinkaga baqaa cadaaba yowmin maalin cadaabkiis maalinkaasoo muxiidin inin hareereeya qisadii markay noo dhammaatay qoomuluud waxaa rabbulcaalamiin noogu xijiyey qisadii reer madyan reer madyan waxa weya qola marka la halaago dadka mu'miniintana la baaqi yeelo mu'miniintaasaa badanayaan muddo dheeray joogayaan muddadaas ay joogaan kadib faracooda waxaa ka mid noqonaya dad haddana gaalooba banu aadanka kufriga iyo ilxaadka iyo dalaalku u badan yahay wamaa aktaru nnaasi walow xarasta bimu'miniin marka qolo dambe oo weliba aan ka dheeraynoo isla dhulkii waxa weeye reertamud agtooda degganaa oo reer madyan la dhihi jiray oo qabiilo caraba aheed reer tamudna waxa weyn iyaguna carabay ahaayeene agtooda degganaayoo xijaas iyo shaam meel u dhaxaydoo madyan la yidhaah degganaa qoladaasaa kafara noqotay haddana qoladaasaa ilaahay nabiyullaahi shucayb u diray wa ilaa madyana walaqad arsalnaa waan dirnay ilaa madyana reer madyan akhaahum walaalkoodaan u dirnay shucayban shucaybaan u dirnay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi shucayb yaa qawmi tolkeeyo ucbudullaaha allaah caabuda maa lakum inima sugnaanin min ilaahin ilaah xaq lagu caabudo ilaahaasoo hayruhu allaah aan ahayn ilaah cibaado mudan oo in la caabudo xaq u leh oo aan allaah ahayn ma haysataan walaa tanqusuuha nuqsaaminina almikyaala kan wax lagu beego iyo walmiisaana kan wax lagu miisaamo rususha waxawan usluub wanaagga iyo waxa ay dadka ugu yeerayaanoo tawxiidkaaba waa ka midaysan yihiin waxa weeyaan waa ka midaysan yihin ama carabi ha ku sheegeen ama luqo kale ha ku sheegeen kelmadda ay dadka ugu yeerayeen marka carabi lagu fasiro macnaheedu wuxuu noqonayaa yaa qowmi icbudullaha maa lakum ilaahi hayru sidaasay ka midhaysnaayeen sidaasuu ka midhaysnaayeen marka waxyaalaha kale oo nabiyaalka hadyigooda ilaahay noogu caddeeyey waxaa ka mid ah qoom kasta oo gaala ah gaalnimadaas waxaa u wehelida macaasi marka nabiyaalku midna way ka midaysan yihiin mid walbna mid kastaana waxaa u gooniya mushkilad ummaddiisa u gooniya taasuu si gooni uga hadla marka waxay ka midaysan yihiin ummaduhu oo gaaladaa gaalnimadaas nabiyaalkuna marka tawxiid inay ugu yeehaanay ka midaysan yihiin gaalnimadan uga digaan inay ilaahay iraadadiisa keliya ugu yeehaan shirkiga iyo kufrigana uga digaan nabiyaalku waa ka midaysan yihiin laakiin nebi walba waxa weeye ummadda loo diray haddana macaasi gooniya haylaada maadaama wixii aysan ahayn wax ku socda cilmi ee ay tahay hawo ummad walba qaada naftooda u jeclaata ina ilahay u caasido marka qowmuluud waxay masaa'ib ku qabeen liwaadkaas iyo qurunkaas reer madyanna masaa'ib waxay lahaayeen ah dadka in waxa weeyaan beeca lagu dhaco oo beec fiican ma ganacsan jirin ganacsiga aad uga fasaadsanaan waxa weyaan dadka in beega lagu qiyaano miisaanka lagu qiyaano waxa weyaan alaabta laga baqsiyo waxaasay yiqiineen ganacsi oo qofku inta ilaahay ku kalsoon yahay qofku u ganacsi toosa ganacsada ma oqoon ee khiyaano magac ganacsile ayay ku ganacsan jireen taas mushkiladaasu marka si u cilaajiyo uu kala hadla markaasuu yidhi walaa tanqusuu ha nuqsaaminina almikyaala kan wax lagu beego oo ismu'aala shayga wax lagu beegayo iyo wal miisaana kan wax lagu miisaamo ummadda ha ka nuqsaaminina uxraba ha ahaado waxaweyn fuustaa wax lagu beega looraa wax lagu beegaa iyo gabdad tanagaa wax lagu beegaa suus iyo koombo iyo galaasaa wax lagu beegaa waxaa wax lagu beegayaa garaan iyo waxyaale aad u sii yaryar ha nuqsaamnina ummadda shay walba sidii lagu yiqiin ee ummaddu ay ku tiqiinay waa inaad ku keentaa haddii fuusta wax lagu beegayey haddii loor wax lagu beegayey haddii tanag wax lagu beegayey haddii koombo wax lagu beegayey hadday garaan tahay iyo waxyaale aad u yaryar oo xabadka kaniiniga qadar loogu talagalay iyo cibbaddu ay laheed intii ku keen khaa'in haddaadan ahayn hadaad wax ka yar ku keento ha yaraado ha badnaatee ganacsade matiida khaa'in baata khaa'in dadka waxa weye dhiiggooda cabaya ayaa ee ganacsade madki shaygan sidii loogu talagalay curfiga miisaanka ku keen nuucu raba ha ahaade ha ka nuqsaamina dadka waxa weeyaan waxa wax lagu beego iyo waxa wax lagu miisaamo waa hadal caam ah dhammaan ilaa wax alla waxaas la gadaya agtarka ama waa la beegaya ama waa la miisaamaya wax yar habadkan kaniiniga miisaanu iska leeyihiy qadaro ku socda ma u jeedaa fuustadaasna miisaan iyo qadaray leedahay dhammaan shay walba waa inuu ku yimaado sidii loogu talagala haddaadan sidaas ku keenin tuuqaa'ina baa tahay ma tihid qof ganacsada innii aniga araakum waa inin arkaa uu yidhi bikhayrin khayr xaalaad ku sugantihiin khayr macnaha maalaad haysataan wax inuu ku kallifo inaad khiyaano iyo qurun ka shaqaydaan maba taallaba nimco allaad haysataan khayrka u sheega waa dhaqaalo maan qayr diireed male waa gaala wuxuu la hadlayo laakiin nimcaad haysataan ilaahayna siiyey war nimcadaas macaasiha ku baabi'inin nimcada iyo dhaqaalaha aad maanta haysataan haddaad khiyaano beeca gelideen waa baaba'ayda marka nimcada aad haysataan ha ku baabi'inina khiyaano oo nimcada ilahay ha ku bedelinina khayr inaad haysataana maanta arkaayo wa innii aniga akhaafu calaykum waxaan korkiinna uga baqayaa haddaadnaan macaasida aad ku sugantihiin ka toobadkeenin cadaaba yowmin maalin cadaabkiis maalinkaasoo muxiidin ay muxiidin bikum inin xareereeya oo cadaabkiisu inin xareereeyo kaas ayaan idinkaga baqayaa wa yaa qawmi tolkeeyo awfuu oofiye almikyaala kan wax lagu beego walmiisaana kan wax lagu miisaamo bilqisti cadaalad ku oofiya walaa tabkhasu naasa dadka ha ka nuqsaaminina ashyaa'ahum shayaalkooda walaa tacfaw ha fasahaadinina fil ardi dhulka korkiisa mufsidiina xaalatiin kuwii fasahaadina baqiyatullah ilaahay inta uu iniin reebo xalaasha markaad xaqa islaameed iska bixidaan aa khayrun lakum inin khayr badan in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa ilaahay rumaysan wamaa ana anugu mayihi bixafiidin mid ilaaliya calaykum korkiinna wa yaa qowmi tolkeeyo awfuu oofiye almikyaala kan wax lagu beego walmiisaana kan wax lagu miisaamo bilqisti cadaalad ku oofiye wax alla waxa la beego wax alla waxa la miisaamo cadaalad ku oofiye aaladdaad wax ku miisaamaydaan xaq ha ahaato aad aalad caafimaad qabta ha ahaato idinkuna si daacadnimaa u oofiye u beega u miisaama cadaalad ku oofiye ummadda waxa weeyaan markaad siinaydaan ha ka nuqsaaminina markaad ka qaadaydaanna xaqaad maahna la qaadanin oo waxa weye oofiyada ma ahan keliya markaad baxayba ilaa nuqsaantu laba wejay ku imaan kartaa qofkan markaad wax ka gadaydo meeshuu kaa sugaya kiilo haddaad garaamaad kala harto oo aad si adugu aad garanayda ula harto waxwey waad nuqsaamiday xaqii u lahaa ead qayb la harto dad beegii wax kala harto xaqiisii aad qayb la harto oo xaqiisii waad nuqsaamiday wa kadaalika markaad beeganaydood xaq adugu ka qaadanaydo haddaad inta si u buurto oo waxaweyn gacmaha kula qabato xaq aadan lahayn aad qaaddo maalkiisii aad nuqsaantii gelid waad nuqsaamid marka waxawey nuqsaantu labadaba waa ku imaaneen haddaad markaad ka beegaydo ka miisaamaydoo aad inta waxaweyn u reer magaalaydo aad xoogaa aan miisaanku lahayn ku qaaddo waxa weeyaan xaqiisiiyaad nuqsaamida markaad siinaydo haddaad wax kala hartana xaqiisiiyaad nuqsaamida marka markaad siinaydaan iyo markaad qaadaydaan labadaba cadli ku sameey cadli ku sameey oo ku bixiyo ku qaada walaa tabkhasu naasa dadka ha ka nuqsaaminina ashyaam shayaalkooda ha ka nuqsaaminina oo waxa weeyaan tan waa ka caamsanta wixii horo dhan way ka caamsanta baksigu miisaankii iyo beeggii iyo wixii la tirinaayey iyo kulli ila tiradii laftirkeeda waxyaalaa la tiriyaa jira oon la beegin oo la miisaamin way ka caamsanta baqsigii waxaa soo gelaya dadka waxa weye in la niyadjabiyo qofkan badeecu wataa waxbuu keensaday waxaad rabta inaad dhacdo fiiri qaabka loo nuqsaamina markaasuu le waxanaad keentay gobolkaas wax qaataba male hadda maxaa waxaan kugu soo raray markii wadnihii suuf noqdo oo uu niyadjabo is yihahda xaa maalkaaga gelshay uu leeyaha makaa reeba kuma marmar dhifa qaataa jira meelahan iskaga tuura anuu yahy ma rabee waa dilayba niyadiiu ka dilay wax ku qadi lahaaba waa dhaca kadibu dhaca waa nuqsaamin waa dulmi dadka waxooda lama nuqsaamin haddaad ka gadaydo si daacadnima war waxaas wax kaaga gadaan haddaadan ka gadayn ka leexo laakiin inta diisho oo niyadda ka disho inaad kadibna dhacdo waxa wey waa khiyaano khiyaano wey ka leexo dadka waxooda ha nuqsaamin marka waa ka macno banaaranta marka fiiri imise weja loogala hadlo koo walaa tanqusulmikyaala waalmiisaan haddana awfulmikyaala walmiisaan bilqisti walaa tabkhasu naas ashyaa waa saddex wejha loogala hadla taas waxay ku tusaydaa xumaantan ay ku sugnaayeen sida loo adkeeyey reebidda laga reebayo sida loo adkeeyey ayay ku tusaydaa walaa tachow ha fasahaadinina fil ardi dhulka korkiisa mufsidiina xaala'atin kuwii fasahaadinaya dhulka ha fasahaadinina tanna waa maxay macaasi dhulka ku samaynina dhulka shirkiga kufriga isbaarada xaafid mukasir wuxu wa kaanuu yaqdacuuna dariiq waddaday deganaa jireen isbaar ayayna dhiga jireen dadka waddada maraa ay isbaara u dhiga jireen marka isbaarooyinka iska daaya miisaanxumada iska daaya beebxumada iska daaya macaasidoo dhan ka daaya ilaa dhulka waxaa fasaadiya waa macaasida meesha waxa weeye shirkiga lagu sameeyo meesha dadka lagu dhaco meesha dadka lagu dilo meesha dhiiggu ku qubto meesha suuqa dadka lagu qiyaamo balaayaa la daba dhigaa maalinu gubto maalin markab la dego maalin balaayo alla ku sallido dhacda waxa weeyaan fasaada imaanaya macaasiduuna ka socda fasaadka marka daacada ilaahay baa lagu ilaashadaa nicamta daacada ilaahay ayaa nicamta lagu ilaaliyaa laakiin macaasidu waa baabi'ida ee ha fasahaadinina dhulka walaa tacfaw ha fasahaadinina fil ardi dhulka korkiisa mufsidiina xaala'atin kuwii fasahaadinaya baqiyatullah ilaahay intuu iniin reebo maxaa loola jeedaa baqiyatullah waxaa loola jeedaa maa yubqiihi lakum min alxalaal inta uu ilaahay iniin reebayo maa yubqiihi lakum min alxalaal bacda iifaa'i alxuquuq markaad xuquuqda oofidaan inta ilaahay iniin reebayo intaasaa khayr badan ilaahay intaasuu barakayna intaasaa ilaahay khayr kaaga dhiga marka dadka inta xaqooda si kaamila u siidaan waxa yarkaa ee faa'iidada horeesho intaas ku kalsoonow oo ku qanac ilahay baa kuu barakaynaya sidaas weeye marka waa noocaas baqiyatullahi waxaa loola jeedaa maa yubqiihi lakum min alxalaal bacda iifaa'i alxuquuqi bilqisti sidaas weeyaan ibnu jariir dabari wuxuu yidhi maa yafdulu lakum min alribxi bacda wafaa'i alkayli waalmiisaan waxa idiin soo haree faa'iidada markaad beegga iyo miisaanka oofidaan aa khayrun lakum idinkaga khayr badan min akhdi amwaali naas dadka maalyaalkooda inaad khiyaano iyo afmiishaarnimo ku qaadataan waxaa idinkaga khayr badan inaad daacad inta wax u gadataan inta yata faa'iidada ilaahay ku siiyo intaasaa idiin khayr badan wey intaas aa idiin khayr badan baqiyatullah waxa weyan ta dheera loo qoraa qur-aanka kuma jirtaa layidhi lafdi kale oo sidaasoo kale loo qora ma ku jiro raxmatullahi ta gaabana loo qora dhammaansh laakiin baqiyatullah ta dheera saas loogu qora baqiyatullaahi khayrun lakum in kuntum mu'miniina goormay inin qayr badan tahay waa dad ilaahay rumaysantihiin ilaa qofka markuu xumaanta ka tago ilaahay dartiis uga tago berri janna lagu abaalmarina laakiin shaygan haddii uusan ilaahay rumaysnayn ka tegiddiisi waxba inaysan u tarinaa dhacay marka waxay arrintaan inin khayr badan tahay ilaahay dartiis markaad uga tagtaan ilahay rumaysantihiin ilaahay aad rumaysantihiin in kuntum mu'miniin wamaa ana anugu maayihi bixafiidin mid ilaaliya calaykum korkiina maxaa loola jeedaa waxa weeyaan shaygaan markaad ka tegaydaan xumaanta ah ama shayga wanaagga aad samaynaydaan ha u samaynin hana uga tegin dadkaa ku arkaaya sheekh hebela kaa reeba kugu arkaa maya saas uga tegin ilaahay baa ku daalacanaya saas uga tag aniga marka wax idiin sheegayo xumaanta markaad ka tegaydaan amaad wanaagga samaynaydaan ha uga tegnina war dadkiyaa idiin jeeda iyo sheekh hebelaa kuu jeeda iyo macallinkiyaa ku arka iyo waalidkiyaa kuu jeeda midna ha uga tegin xumaanta wanaaggana ha u samayn waxaad ogaataa cidda ku xifdinayda ee acmaashaada koobayda ee berri lagu ku xisaabaynayda waa allah uga tag marka allah ku arkaya waa mas'ale qof walba ugu baahan yahay inuu qalbigiisa ku qabto oo waa maxay wax kastood wanaagood samaynaydo iyo xumaanta aad ka tegaydo uga tag ilaahay baa kugula xisaabtamaya xumaanta uga u samee wanaagga allah kugula xisaabtamaya wamaa ana aniga maayihi bixafidin mid ilaalina calaykum korkiinna cidda idin xifdinayda ee acmaashiinna ilaalinayda waa allah sidaas wanaagga badan marka ula hadlay xumaantay kula hadleen fiiri qoomka qaaluu waxay idhaahdeen yaa shucaybu shucaybow asalaatuka ma salaadaadaa ta'muruka ku amrayda an natruka inaan ka tagno maa yacbudu waxay caabudi jireen aabbaa'unaa aabbayaalkeen aw an nafcala ama inaan samayno fii amwaalinaa maalyaalkeenna maa nashaa'u wax alla waxaan rabna inaan ku samayno ku samayntaas inaan ka tagnon iska dayno ma waxaa ku amrayda salaadaada innaka adiga la antalxaliimu nin dulqaad badanaa tahay alrashiidu ee toosanu hanuunsan hadalkii wanaagga badna markuu kula hadlay ee raxmadda iyo nusxigu ka muuqday istihzaa iyo tahakumay kula hadleen iyagu jees jees iyo waxa weeyaan niyaddil ay kula hadleen qaaluu waxay yidhahdeen yaa shucaybu shucaybow asalaatuka ma salaadaadaa ta'muruka ku farayda an natruka inaan ka tagno maa yacbudu waxay caabuday jireen aabbaa'unaa aabbayaalkeen waxay aabbayaalkeen kuwa caabudo ahaayeen ma salaadaaday kaaga soo baxday nin salaad badana taa saad u tukayd u tukayda salaad waxa kaaga soo dhex baxday waxa weeyaan inaad dadka ka reebto wixii abi awoowe lagu socon jiray abi awoowe wixii la wadi jiray inaad dadka ka celido aa salaaddii kaaga soo baxday miya macnaha maxay inkirayaan rasuul alla soo diray ilaahay u waxyooday wuxuu amrayaa amar alle tahay wuxuu diidayaa wax alla diiday ay tahay inuu yahay diidayaan rasuulnimaday diidayaan marka waxay leeyihiin salaadaada ay kaaga soo dhex baxday arrintan salaadaa kuu sheegtay salaadaadaa kuu sheegtay wuxuu yidhi xasanulbasri wallaahi salaadiisa u sheegtay waahu maxaa yaele ina salaata tanha can ilfaxshaa'i walmunkar sow ma ogid salaada saxdaha qofka xumaanta waaba ka reebtaaba iyaga hadday ceeb ka dhigayaan laakiin allah soo amray allah amray wuxuu amrayo wuxuu reebayana allah reebay waxay yidhahdeen asalaatuka salaadaada miyaa ta'muruka ku amrayda an natruka inaan ka tagno maa shaygii yacbudu kuwa caabudo ay ahaayeen aabbaa'unaa aabbayaalkeen ow an nafcala ow an natruka inaan ka tagno an nafcala inaan ku samayno fii amwaalinaa maalyaalkeenna ma nasha waxaan rabno waxa weeyaan wixii aabbayaalkeen caabudi jireen inaan ka tagno masalaadaadaa ku amartay sidoo kale inaan iska dayno maalyaalka waxaan raba ku samayna annaga maalkay waxaan rabaan ku samayn jiri daan raba waa fududayna miisaan daan raba beelkan fududayna daan raba waxawan qofkan afmiishaarnina inta u adeegsado ayaan ka nuqsaamina markuu niyad jabaan ka qaadana anaga maalka annagaa iskale maalkayga saan rabaan u maamulana waa kaasaa dhaqangaalaadku maxaa yeelay waxa weeyaan gaalnimadu mar had waxa weeyaan qofku rabitaankiisa inuu iska raaco gaalnimada ka mid bal waa gaalnimada ugu fog oo waa qofkaas waa qof ibaaxiyoon xuduud celidaba lahayn xuduud celidaba male qofkaas waa ibaaxiba soo ma jeedid marka waxaan rabaa maalkayga ku samaynay laakiin qofka muuminka wuxuu raba kuma samayn karo xuduuda ilaahay u sameeyey xuduuddaas waa inuu ku taagnaado qofka muuminka ilahay rumaysan soo uma jeedid marka waxay leeyiin maalkaygii anu waxaan rabaan ku samaynay marka salaadaadii markaa kaaga soo baxday inaanan ku samayn karin maalkayga waxaan rabnay saasay leeyiin waxay yidhahdeen innaka adiga la anta alxaliimu mid dulqaad badanaad tahay alrashiidu ee toosan maxay ula jeedaan waa istihzaa asafiihu alghaawiye saasay ula jeedaan innaka adiga la anta alxaliim min dulqaad badanaad tahay maxay ula jeedaan safiiha bahal axmaq ah aad oo sawir ah alrashiidna waxay ula jeedaan min tanuusanaad tahay alghaawi nin habaabay oo baadiyoobay waxay la mid tahay duq innaka anta alcasiizu lkariim dhedhami naarta nin sharaf leh qiimo badan baa tahay waa istihzaa sida cabdullahi ibn cabbaas iyo aimmadan salaf ka mid ay yidhaahdeen waa ku jeesjeesaya saasaa nabyaalka loola hadli jiray idan taasuna waxay qudwo ay u tahay waxa weeyaan cid kasta oo nabyaalka raadkoodii rabta inay qaado inay dareemaan nabyaalka waxay mari jireen oo aflagaadada iyo afxumaynta waxa weeyaan aysan u aabayeelin oo ay diinka lagu sabraan qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi shucayb yaa qawmi tolkayu fiiri jeesjeeska afxumada waxaas isagu uga dayama yaa qawmi tolkaygiyo ara'aytum bal iiga warrama in kuntu haddaan ku suganahay calaa bayinatin xujo cad korkeed xujadaasoo min rabbi xagga rabbigay ka ahaatay oo wa rasaqanii uu i risaaqay rabbigay minuu xaggiisa xaalu ka ahday risqan risqi risqigaasoo xasanan wanaagsan wamaa uriidu dooni maa an ukhaalifakum inaan idin daba mareeyo ilaa maa anhaakum canhu waxaan idinka reebaa in uriidu maa uriidu dooni maa ila alislaaxa wa hagaajin maahane mastadactu intaan awoodo wamaa tawfiiqii waafajintayduna ma ahan ilaa billaah ilaahay ma ahane calayhi korkiisoo kaliya aan tawakaltu tala saartay waileehi xaggiisoo kaliya aan unibu u laabana nabiyullaahi shucayb wuxuu yidhi markay saas yidhahden yidhahdaan salaadaan miyay kaaga soo baxday waxaan inaan ka harno wix abi awoon wadeen inaanaan maalkayga saan rabna iskaga maamulo karin oo maalka dawaabid iyo xuduud loo samayna siduu ula hadla fiiri aflagaadadii o dhan dan kama yiri innaka laanta alxaliimu rashiid wixii kama jawaabin keliya wuxuu aaday inuu ka hadlo waxa uu sheegayaa inaysan ahayn wax isaga iskaga soo dhacay lay waxay leeyiin salaad saa u tukaydan xoogaa waswaastay waswaaskii kaaga soo dhex baxay iska isla hadasho salaaddii kaa badato kaa badataad isku dardaa marka waxaas aflagaadada kama jawaabine waxa uu sheegayo waxii samada ka yimi inuu sheegay khalaas asagoo weliba rifqigiis aan ka tegay iyo afkiisii macaana wuxuu yidhi qaala nabiyullaahi shucayb wuxuu yidhi yaa qowmi tolkaygiyo ara'aytum bal iiga warrama in kuntu haddaan ku suganahay calaa bayinatin xujacad korkeed wax alla waxaas aan amraa hadday tahay xujacad xujadaas adoo min rabbi xagga rabbigay ka ahaa oo wax alla waxaan amraa alla ii soo sheegay waxa aan diidayoon dadka ka reebaya alla ii soo sheegay ka warram idinkuna aad alla diidantiin ka warrama oo warasaqanii uu i risaaqay rabbigay minuu xaggiisa xaala u ka ahday risqan uu igu risaaqay risqigaasoo xasanan wanaagsan xalaal ani laftay maal waale maahi cayd hantiilu ahaa ay yidhahdeen nabiyullaahi shucayb qabiil xoog badanna waa uu ka dhashay o arki doonnaa qabiil xoog badan oo gaaladu ka hibaysatay oo loogu dhici waayena waa uu ka dhashay wuxuu yidhi ani laftaydu hanti waale markaan hadalkaan in leeyahay hantiyaan leeyahay kuma samayn karo waxaan rabo waxaan rabo kuma samayn karo wixii alla i amraan ku sameeya wixii alla ii diidayna waa ka jooga laftirkeedu hantiyaan leeyahay risqi xalaalaha ilaahay siiye waxaan ku maamulayaa sida aan idiin sheegayo beegga ma nuqsaaminayo miisaanka ma nuqsaaminayo dadka ma baqsinayo waxa aan idin amrayo oon leeyaha ku dhaqma saasaan maalkayga ku maamula aniga laftiid risqi xasan ilahay waa siiye risqiga xasanka hantida xalaasha ilahay siiya loola jeeda culimmada gabalna nabinima loola jeedaya lakiin qowlkaas hore wey qowlka daahirka wamaa uriidu dooni mayuu yidhi nabiyulaahi shucayb an ukhaalifakum inaan idiin weydaarto oon idiin daba mareeyo ilaa maa anhaakum canhu waxaan idinka reebayo marka aan in leeyahay war nuqsaaminta iska daaye miisaanka aad nuqsaamaydaan war baqsiga iska daaye war fasaadka daaye ma doonayo inaan idiin weydaarto anuu idiin daba marayo oon anugu xumaantaan idinka reebay aan ku dhaqmo ma doonayo sidaas aan idiin sheegayaan anugu ku dhaqmaya laftirkeeda nabyaalka dariiqoodu waxay tahay waxa uu ummaddu amrayo waxa uu ummadda amrayo asagaa uga horeeyo oo u ku dhaqmayo waxa uu ka reebayana asagaa uga horreeya inuu ka haro qof kasta oo dariiqadii nabiyaalka doonayana taasaa laga raba waxa uu dadka amrayo inuu sa u sameeyo waxa uu ka reebayana asagu ka haro markaasaana laga qaadana xataa aabbaha fiiri carruurkiisa haddii uu waxa uu amrayo asagu sameeyo way dhici karta carruurku hadduu shaqi yahay nabiyullaahi nuux isagoo nabi alla carruurkiisii gaalnimo ku dhintay sooma way dhici karta inuu khilaafo waa soo marray masaladaa laakiin carruurka qayb haddii alla ugu talagalo aabbuu wanaagga uu samaynaa hooyadu wanaagga ay samayneen waa uga dayaan waa uga dayaan haddii ilahay qayb ugu talagalo usan shaqi ahayn naarka looga yeelay soo ma jeedi laakiin fiiri haddaad tira meendhow qur-aan ka dhigo salaadda masaajidka yaan laga weyn adiga jamaacada imaamaydi mandhowga daroogada iyo jaadka iska ilaali marduufkaagaad iska qaadana sigaarka baakadkaagada wataa markaas leeda qurun weyn baalkaas mandhowga iska ilaali sigaarka ma kaa yeelaya kaa yeelay ma wuxuu isleeyahay nin adoogu iska haystaa adna waa kuu xoog sheegana ee saad ku qayili lahayd ku faki saasuu isleeyahy haddaad adigiigu u dabamarayday waxaad ka reebayda kama harayo waxaa la rabaa xumaanta aad ka reebaydo inaad adugu mar hore ka harto telefishinkan waa fasaad quruna ka buuxa maandhowba ha fiirin markaasaad qolka jiifka inta dhigata adiga islaanta indhaha ku taagayda carruurta qolka xaggay ku xidhan soo ma jeedin ayaguna meeluu ka raadilayu ka raadina suuqa ha ahaato meel kale ha ahaato meeluu ka raadina sida waxa meesha ku jira indhaha lagu taagay balladna kusoo taag soo ma jeedin laakiin adugu markaad ka harto isagana aad u sheegto ilaahay hadduu qayb ugu talagala inuu kaa qaatay dhacda marka dariiqada nabiyaalku waa noocaas welidaa saas daraaddeed nabigu sala allahu cala waslam xadiiskii bukhaari noo sheegay maalinka qiyaamaha waxa weeyaan waxaa imaanaya nin dhan oo caalim ah ummadda wanaagga amri jiray xumaanta reebi jiray naarta lagu tuuray markaasaa mindhicradu soo daadanaya markaasuu ku wareegaya mindhiciradiisa ahlu naarko dhan waa iskugu imaanaya markaasa war hebel miyaadan ahayn sheekh hebel miyaadan ahayn ninkii wanaaggana amri jiray xumaanta naga reebi jiray markaasuu leey asagii baan markaasa war maxaa maxaa sidan kugu galay soodin wanaaggana amri jiray wuxuu leey wanaagga waan amri jiray laakiin ma samayn jirin xumaanta waa idinka reebi jiray aniga kama hari jirin sidaana alla ugu abaalmari marka waa noocaas wey haddaad dadka inta wanaagga u sheegto aadan adigu uga horrayn xumaantan aad ka reebtoodan ka harin waxay noqonaydaa naarta in wax weyn kow lagugu tuuro nacuudu billaahi minha wuxuu yidhi nabiyullaahi shucayb in uriidu maa uriidu dooni maa ila alislaaxa u hagaajin maahane markaan wanaagga idiin sheegayo aniga waxaan doonaya inaad hagaagtaan haddaad ummaddu islaaxdo nimcadaas maanta adduunka la haysta ay baaqi noqoto haddana nimcadaas janno lagu gaadho aniga islaaxa iga ta markaan wanaagga idiin sheegayo mastatactu intaan awood wax tabaraha kalama in ummaddaasu islaaxdo ummaddaas wanaagto ammaan ay hesho nabadgelyo adduunka ku hesho caafimaad ku hesho risqi xalaala ku hesho hadhowna jannada ku hesho waxweyn aakiro aniga intaan awoodo waxba ka harama wamaa tawfiiqii waafajintaydoo sawaabka lay waafajiyana ma ahaanin ilaa bilah ilahay ma ahaanin in sawaabka lay waafajiyana ilahay xaggiisa ka jirta oy ka imaanayaan calayhi allahaas korkiisaoo kaliya aan tawakaltu tala saarto wayleeya xaggiisaoo kaliya aan uniibu anugu u laabanaa wa yaa qowmi tolkaygiyo laa yajrimannakum yuusan idinku xambaarin shiqaaqii cadaawaddayda aad ila collaytamaydaan an yusiibakum inan asiibo midlu maa shay wax la mida asaaba asiibay qowma nuuxi nabiyullaahi nuux qoomkiisii aw qowma huudin ama nabi huud qoomkiisii aw qowma saalixin ama nabi saalix qoomkiisii wamaa qowmu luudin nabiyullaahi luud qoomkiisii ma ahan bibaciidin kuwa idinka fog minkum idinka zamaanan wa makaanan xagga wakhtiga iyo makaankaba idinkama foga wastakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiin uma tuubuu u soo laabta ilayhi alla xaggiisa u soo laabta inna rabbii rabbigay raxiimun waa mid naxariis badan lilmu'miniinu u naxariistaa waduudun waa mid kalgacalo badan lilmuminiin muminiinta jecel ilaah waxa weeye nabiyullaahi shucayb calayhi salaam wax ka fasaaxo badan oo wax ka cadday o lama arag khadiibul ambiyaa la yidhaahdaa siduu sufyaan athawri uu yidhi khadiibul ambiyaa nabiyaalka khadiibkoodii hadalka uu kula hadla cajaa'ibtiis waad la yaab wa yaa qowmi tolkaygiyo laa yajrimannakum yuusan idinku xambaarin shiqaaqii aniga khilaafkaad khilaafsantihiin shiqaaqa waa dhinaca uu qofku mara maaha dhinaca kale inaad marto welidaa saatar haddii la tarjamo shiqaaqii la dhinactankayga wey tarjamadu la dhinactanka aad aniga ila dhinactamaydaan yaysan idinku xambaarin an yusiibakum inuu inan asiibo milu maa shay wax la mida asaaba asiibay qowma nuux marka waxa weeyaan cadaawadda aad ii qabtaan ood ila collaytamaydaan yaysan idinku xambaarin inaad iska sii daa'imtaan gaalnimadiinnii macaasidiinnii haddaad gaalnimadii iyo macaasidii daa'imtaanna waxaa idin asiibaya cadaabkii qowmu nuux asiibay cadaabkii qowmu huud asiibay cadaabkii reer famuud asiibay cadaabkii qowmu luud asiibay tiya idinku dhacayda waana banu aadanka in badan oo ka mid ah waxaa dalaalka ay ugu dhacaan naarkan ay u mutaan hebelna caybkiis wey hebelna caybkiis ma hebelaad u tanaasuli kartaa isleed hebelod intaas iska soo hor jeedeen miyaad u tanaasuli kartaa markaasuu hebel iska riix hebel iska riix ayuu naarta isugu tuuraya waana midda soomaalidu ay yidhaahdaan rabbi ka cabso iyo rag iska riix isku qalbiga ma gasho mar hadday qofka gasho qof iska dhici waxa weeyaan rabbi ka cabsigo dhan uu halmaamaya rabbi ka cabsigii oo dhan ayuu halmaamaya markaasaa waxaa ku soo haraya un qofkan kaliya ka qari noqo kooxdaas aad iska soo horjeedaan yay xujada kaa heli yuusan kaa adkaan yaan la dhihin saga ka saxsanaa intaasu waxawayan dabada jeex kaga dhiga soo ma jeedin marka adna naartaas aad jeegajeega iskugu tuuraydaa ogow markaad waxa weyaan adigana juhdigaagu iskugu yimaado waxa weeyaan un kaliya hebel iska riix hebel iska riix waxaa ka fiican inaad istidhaahdo war adiga yaa naar ku cuni ee horta qaladkii saxda kale ogow war qaladkii saxda kale ogow war maanta walaalayaa waxa weeyaan dadka culummada dhahayaan war alla keliya ha la caabudo alla keliya ha la caabudo diinkuu nebi maxamed u soo dejiyey keligiisna diin ha laga dhigto war waa maxay dembiga ay wadaan yaa markaasaa kooxa isbahaystaan ay ka soo horjeedaan leeyihiin maya alla keliya halla caabudo markuu leeyahay awliyadii meesha ka saara war awliyadu goonna ilahay wax la yeela yaa war ilaah uga cabso war hebel iska riix yaada naar ku cuni yaa yaa naar ku cuni war ilaahay kitaabkiisa lagu dhaqmo dhulkan allaa abuuray cirkan allaa abuuray dadkan asagaa ku dhex abuuray asagaa risaaqa asagaa dilaya asagaa soo noolaynaa war kitaabkiisa ha lagu dhaqmo war dembiga ay leedahay waa maxay intaas walaaliyaa adduunkana waa cizu aakhirana waa janne yaa inaad marka inta kooxaa almaaniya salka isla galaan almaaniyiin ah ay yidhaahdaan maya rajciyada naga daaya dib ha noo celinina caalamkan la qabsanaynaa waa kaasaa war walaa ilaahay ha looga cabsado war waxa weeyaan dad iska riix iyo koox iska riix war ilahay cadaabkiisa kaa celmayo berri cadaabka ilahay kaa celmayo subxaan allah laa yajrimannakum war yuusan idinku xambaarin shiqaaqii la dhinactanka aad ila dhinactamaydaan macnaha cadaawadda aad ii qabtaan iyo colaadda aad ii qabtaan iyo idinku xambaarin inaad gaalnimadii laasimtaan iyo xumaantii an yusiibakum markaas asiibiddu imaanayda laa yajrimannakum yuusan idinku xambaarin shiqaaqii aniga waxa weeyaan khilaafka aad khilaafsantihiin ama la dhinactanka aad ila dhinactamaydaan ama cadaawadda aad ii qabtaan saddexda macno waa isku mid cadaawaddeedu yaysan idinku xambaarin an yusiibakum inuu idin asiibo milu maa cadaab wax la mid ah asaaba asiibay qowma nuuxi nabiyullaahi nuux qoomkiisii dabaysha iyo daadkii ku dhacay aw qowma huudin ama nabiyullaahi huud qoomkiisii cadaabkii ku dhacay dabayshii ku dhacday dabayshii ku dhacday taasoo kale yaydinku dhici aw qowma saalixin ama nabiyullaahi saalix qoomkiisii cadaabkii ku dhacay war taasoo kale yaydinku dhici oo waxa weeyaan nacaybkaad aniga ii qabtaan darteed idinkugu dhici wamaa qowmu luudin nabiyullaahi luud qoomkiisu ma ahan bibaciidin kuwa idinka fog minkum idinka zamaanan wa makaanan xagga zaman ahaan kama foga ilaa fiiri sidee u soo tirinay qoomanka qoomu nuuxa ugu horreeye qowmu huudaa ku xigeen qowmu saalixa ku xigeen qowmu luud waa ku ugu dambeeye hadda la halaago oo reer shucayb ka horreeyey marka wakhti dhow aa la halaagay taarikhdoodii waa haydaan xagga makaan ahaanna waa isku dhowyi sababtaa fiiri waxa la reer madyan waxaan idhi xijaas iyo shaamay udhexeeya kuwaasna shaam meesha ugu sokeeya degan yihin saduud oo waxa waya dhulkan urdun hadda leeda koonfurteeda wey marka xagga darisna deegaankiina waa ka tihiin wakhti ahaanna ayagaa u dambeeyey wax la halaago waad ogtihiin wixii ku dhacay war dariiqii hamarinina yaa ilaahay cadaabkeena ku rideen wastakfiruu rabbakum war rabbigiin dembi dhaaf weydiista oo hadda ka hor danuubtii idinka dhacday oo hadda ka hor tagtay ilaahay uga dambi dhaaf dalba uma tuubuu laabta ilayhi alla xaggiisa u laabta hadda kadib wixii qalabho idinka dhaca inna rabbii rabbigay raxiimun waa mid naxariis badan waa mid naxariis badan oo lilmu'miniina u naxariis badan waduudun waa mid kalgacalo badan liman taaba ilayhi qofka u toorad keenana ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala waa jeceliin qaaluu waxay yidhaahdeen yaa shucaybu shucaybo maa nafqahu fahmi mayno kaiiran in badan intaas badana mimaa kii ka mida taquulu aad leedahay wa innaa annaga la naraaka waan ku aragnaa fiinaa dhexdeenna xaalo aad ahaatay daciifan mid taag daranaan kuu aragnaa walowlaa rahduka qabiilkaagu hadduusan jiri lahayn la rajamnaaka dhagaxa nafta kaaga jari lahayn wamaa anta adiga ma tihid bicasiisin mid sharaf leh calaynaa korkeenna kuma tihid calaydaa mid korkeenna sharaf kule ma tihid qaala wuxuu yidhi yaa qowmi tolkeeyo qaraxdii ma qabiiladayda acazu sharaf badan oo awood badan calaykum korkiinna min allaahi ilaahay mayaga idinkala ciso badan waatakhadtumuuhu walxaal ittakhadtumuuhu aad allaah ka dhigateen waraa'akum gadaalkiinnana uga dhigateen dihriyan mid dhabarka loo nisbeeyey inna rabbi rabbigay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaydaan muxiidun waa mid koobay nabiyullaahi shucayb wanaaggaas markuu kula hadlay xumaantay kula hadleen fiir qowmkiisii qaaluu waxay yidhahdeen qowmu shucayb waa reer madyan yaa shucaybu shucaybow maa nafqahu annaga ma fahmayno mana garanayno kaiiran in badan intaas badanoo mimaa kii ka mida taquulu aad leedahay waxaan tirada badan sheegayno waxa weyn waa la dhimana qabriga xisaabaa ka jirta malaa'igaa wax kugu weydiine waa laysu soo bixina janno iyo naaraa jirta siraadaa la dulmara wax qaybiyaad aanan weligeen maqal aad ka sheekaynay waxaas annaga ma fahmayno culamada gobol waxay yidhahdeen saas wey culamada gobol waxay yidhahdeen may wax ula jeedaan warkaaga ma doonayn qofka warkiisa daada rabaxleen uma garanay wax fadlay macnaha warkaaga ma rabo wey warkaaga ma doonayo wey soo ma jeedin marka ma doonayo meesha kale waxaa leedahay ma fahmayaan waxaad sheegaysa marka waxay idhahdeen maa nafqahu ma fahmayno kaiiran in badan intaas badanoo minmaa kii ka mida taquulu aad leedahay wa innaa annaga la naraaka waan ku aragnaa macnaha ru'yo cilmiya weeye kaaftaas waa mafcuulu awal daciifan waa mafcuulu haaniy wa innaa annaga la naraaka waan ku aragnaa fiinaa dhexdeenna xaalo aad ahaatay daciifan mid taagdar inaad tahay adiga aniga horta daciifan kuu aragnay dacfiga maanta waxay ula jeedaan min xayu alintisaar waalqutra xagga gargaarsiga nin ciidan leh oo dad badanu raaceen ma tihid saasay ula jeedaan qaar ay idhahdeen indhala-aanay ula jeedeen naba indhala lamaba soo dirin marka halkaa dhigayda waxaas wax xujole maaha waa indhala-aa iyo dariiru ahaa iyo waxaas waa iska sheeko mufasiriintana waa aaday u sheeg sheegaan qowlkaa marka daliil ma leh inuu indhala-aa ee waxay ula jeedaan ciidan iyo malihid oo waxaweyn aad wax ku ciqaabto xagga dacfiga taasay ula jeedaan nin daciifa oon ciidan lahaynan kuu aragnaa marka waxay uga cabsaayeen fiiri marka nabiyullaahi shucayb yuu ka dambeeyey nabiyullaahi luud nabiyullaahi luud waa nabi soo ogaanay waxa weeyaa inuu ka cabtay oo uu aad uga dhibsaday dhibaatada ay u geysteen oo uu yidhi haddaan maanta waxa weeyaan xoog lahaa laha amaan ku tiirsa lahaa tiir adag walle waxa weya waa idinka difaacila mala'igta aad u baxsaydaan mala'igna yihiin kasmaba ogaba martidan aad u baxsaydaanu leey kadib ogaa doona inay mala'ig yihiin marka khalaas kadib nabiba lagama soo diray ilaa qabiil xoogle maahan shucayb marka ayaa ku xigay luud waxaa laga soo diray qabiile xoogle oo aysan ku dhiira karin gaaladoo dhan inay wax yeelaan aa laga soo diray markaasu wuxuu ku yidhaahdeen waxay ku yidhahdeen sidaa walowlaa rahduka tolkaa hadduusan jiri lahayn la rajabnaaka dhagaxaan kugu diri lahay oo gacantan dhagax kaaga rajmi lahay ama afkaan saan kuu caayaynan suuqa kaa saari lahay ila rajmigu gacantan waa noqdaa lisaankana waa noqdaa labada waa ku fasireen mufasiriintu saan kuu caayayno oo dicaayad kuula daba joogno aan suuqa kaa saarin adoo kalegaa ku soo reebila sooma jeedin laakiin hadda tolkiya nugu gacay waxa macanin dabadhig wiilka marka intaasaan kugu daynayna ama dhagaxaanba nafta kaaga jarila walowlaa raaduka la rajamnaaka wamaa anta adiga ma tihid bicasiisin ku sharaf leh calaynaa korkeenna sharaf kule ma tihid annaga wax qiimaa nooguma fadhidin adiga qiimo aan ku qadarinayno nooma dhex joogto kaiyo tolkaasa awood noolale maanta maxaa yaele waa qabiil weyn oo xoog leh waxa weeyaan waana nugu mabda qabiilkuna waa gaale ogow qabiilkiisuna waa gaala nabiyullaahi shucayb calayhi salaam marka waa nugu mabda waa nugu diin inaa isdilna hadda diyaar uma nihin haddana waa ku difaacaya annaga adiga sharafnalama lihide dad waxaan ilaalaynaa qaraabadaas aan isku diinkanao xooggale qaala wuxuu hi nabiyulahi shucayb si ula hadlay fiir qaala wuxuu hi nabiyullaahi shucayb yaa qowmi tolkeeyo arrahdi ma qaraabadayda acazu adayg badan oo sharaf badan calaykum korkiinna min allah ilah in kala sharaf badan maa ilaahay dartiis ugu daydaan markaad leedin qaraabadan kugu daynaynaa war qof ilaahay baa soo dirsaday tawxiiduu wadaa war ilaahay dartiis aan ku dayn maataad tidhahdaan meeshaad ka leedin qabiilkaagaan kugu dayna yaa ilaahay u weynaa iyo qabiilka yaa kula weynaaday qabiilkaa kula weynaaday aaday uga cabsadeen waa suuratu namlina waa ku soo marnay inay mar tashadeen oo yidhahdaa war habeenkii ma gaadna habeenkii ma gaadna onta habeenkii dilno aan hadhowna ka dhaarano ma dhihi karaan inaga dilno ma dhihi karaan lanubayitannahu habeenkiiaan mirayna haydhad habeenkii tan mirno oo mir ku dilno aan hadibna kitaabka marayno inaanaan is arag oonaan xataa xaadirin goob lagu dilo marka qaraabadaas aad uga cabsadeen maxamed ulamin shinqiidi iyo aimadu waxay baraarujiyeen waxa weeyaan qofka hadduu diinka ilaahay haysto diinka alle hadduu si saxa u haysto waxaa dhacayda ilaahay in ugu kaalmeeyo qaraabadiisa xataa iyagoo gaala oo ay difaacaan taasaa dhacayda qofka hadduu diinkiisa xasta lakiin adigu haddaad tasaxsic tahay mudadab bayna daalika laa ilaa haaulaai walaa ilaa haaulaa mutalawin ah maalin walba midab qaata iyo shaati cusub gashada haddaad noqoto oon madhab iyo diin saxa ku sugnayn waxa weeyaan taadaa ilaahay kuu tala saara isdifaac wey waxaa la rabaa diin sax ah inaad ka indilaaqdo ood geeri ku sugto oo aan meel looga dhaqdhaqaaqa jirin markay sidaas tahay xataa ilaahay wuxuu hadduu doono kuugu kaalmaynaa oo kugu difaacaa qabiilkaaga iyo qaraabadaada oon xataa kugu diinahayn oo gaalaa ilahay waa kugu difaacay iska daa haddayba muslimiin hadda ilaahay kaaga dhigay waaba nimco ilaahay taas soo maa marka waa noocaas weeyaan waa noocaas weeyaan xadiiska waxaa weeyaan saxiixaynkan hadda waa sidaas in allaha la yu-ayidu bi hada diin birajuli faajir aw kamaa qaala sala allahu calay wasalam waxa weyan ilaahay waxaaba dhici karta inuu ku difaaco ku xoojiyo diinka nin xoog loo faajir ayagaasa qabiilkaas ilaalaa nabiyullaahi shucayb waa fajira waa gaalo nabiyullaahi maxamed sala allahu calay wasalam qabiilka ilaahay reer bani haashim gaalay ahaayeen agarkood agarkood gaalay ahaayeen marka adugu haddaad diinka alle ka ruu sheegto ilaahay meeshuu doonu ka keenaya kaalmada iyo ilaalinta iyo xifdiga wuxuu yidhi watakhadtumuuhu walxaal qad ittakhadtumuuhu allah aad ka dhigateen waraa'akum gadaalkiinna aad uga dhigateen dihriyan mid dabarka loo nisbeeyey shayga aan qiimaha kula lahayn hadaad tuuraydo gadaala laga tuura macnaha xataa meeshuu ku dhacay fiirmaydi maxaayl raji kaalama jirto raji kaalama jirto shaygu hadduu wax bartood kaala jirto hadaad tuurayda hadda horaa loo tuura aad fiiraya meeshu ku dhacay bal hadhow haddaad u baahataad soo qabatid laakiin markaadan wax rajaa ka lahayn gadaalaa laga tuura soo ma jeedin marka ilaahay gadaalaad ka tuurteen soo maa macnaha wax aad uga cabsaydaad u reebaydaan male raje aad ka rajaynaydaanna male sidaas weeyaan rabbi waxaad ka dhigteen mid gadaal loo nisbeeyey yaa u nisbe weeyaan inna rabbi rabbigay muxiitu waa mid koobo cilmi ku koobay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaydaan ogaada halkaanuu ku sheegaa xaafid ibnu katiir in sufyaanu thawri uu yidhi wa kaana yuqaalu lahu khadiiba ambiya nabiyullaahi shucayb waxaa la dhihi jiray nabiyaalka khadiibkoodii macnaha aftahankii nabiyaalka inta nabi ah kii u fasaaxa iyo balaaqo badnaa in la dhihi jiray saasuu halkan ku sheegay ilaahay baa koobaya waxa aad samaydeen oo idinku abaalmarina wey wa yaa qowmi tolkeygiyo icmaluu camal fala calaa makaanatikum xaaladdiinna aad makansateen ku camal fala innii anigana caamilun waa camal falaa calaa makaanatii soo qadaro xaaladdaydaan ku camal falaa sababfa mar dambaadna taclamuuna ogaa doontaan man qofkii ya'tiihi uu imaanaa cadaabun cadaab cadaabkaasoo yukhsiihi dulleeya waman qofna waa ogaa doontaan huwa isagu kaadibun beenaalo ah wartaqibuu suga caaqibata amrikum bal arrintiinu meeshay ku dambaydo suga suga innii aniga macakum la jirkiinna raqiibunkii sugayaanahay walamaa jaa markuu yimid amruna amarkeennii najaynaa waa badbaadinnay shucayba nabiyullaahi shucayb waa badbaadinnay iyo waladiina dadkii aamanuu xaqa rumeeyey macahu shucayb la jirkiisa rumeeyey biraxmatin bisababi raxma naxariis sababteedan ku badbaadinnay raxmaddaasoo minnaa xaggeenna ka ahaatay wa akhadat waxaa qabatay alladiina kuwii dalamuu dulmiga xolay wa aakhadat waxaa qabatay alladiina kuwii dalamuu dulmiga falay assayxatu qaylo ayaa qabatay fa asbaxuu waxay noqdeen jaasimiina kuwa kuudkuudada fii diyaarihim guryahoodii fii diyaarihim guryahoodii kaan lam yaqnow xaalay la mid yihiin ayagoon ku nagaan fiihaa daarta dhexdeeda xaalay la mid yihiin ayagoon ku nagaan ayay waabariisteen alaa daraaruga bucdan fogaansho ha fogaadeen limadyana reer madyan jiritaanka ha ka fogaadeen naxariista alle ha ka fogaadeen kamaa bacidan siday u fogaatay tamuudu reer tamuud nabiyullaahi shucayb markuu ka quustay qoomkii oy xaqa diideen uuna xujada ku oogay hadalkaanu kula hadlay wa yaa qowmi tolkaygiyo icmaluu camalfala calaa makaanatikum xaaladdiinnaad aad makansateen calaa makaanatikum waxa weeye calaa dariiqatikum wa manhajikum dariiqiinna iyo manhajkiinna aad makansateen ood barateen ku socda waa goodi hadalkaas ma ahan in la amraa inay ku socdaan waa goodi hanjabaad wey waa hanjabaad loo hanjabayo waa hanjabaad dimuqraadiyiintu ay waxay ku leeyihiin waxa weye diintu qasab maa waa kaasaa nabi ilaahi wuxuu leeyahay war xaaladiina ku socda xaaladdeedaan ku socnaa saasaa la rabaayo ilaahay idin dulle wax ay fahmayaan male qalbigiiya ilaahay madoobeey markay ilaahay ku kufriyeen markaasay waxay leeyihin gaalnimada ku socda allaaba yiriba xalloo diida ay ugu socdo soo nabyaalka ilahay ma dhihi jiray leeyihin calaa makaanati xaaladdiina ku socda ana xaaladdeedan ku socda qofba siduu rabo wax kaas dimuqraadiyadda qur-aanka sheegay ku ka or icmaluu camalfala calaa makaanatikum xaaladdiinna aad makansateen dariiqadiinna iyo manhajkiina ku socda waxaad ka heshaanad leedihin qofka xumaanta markuu kaari diido soo ma tiraadi sidaas kuwa waxaad ka heshaad leedahay ma fasaxaad u fasaxaydaa maya goodi iyo hanjabaad meesha ugu dambeeyey goodii hanjabad wey innii aniga caamirun midka camal falayaanahoo ku soconaya waxa weyan calaa makaanati dariiqadayda iyo manhajkayda sababa mar dambaad fiiri wax ka dambeeya sababa mar dambe aad taclamuuna ogaa doontaan man qofkee ya'tiihi wuu u imaanaa cadaabun cadaab cadaabkoo yuqsiihi duleeya manta istifaamiyan hadda ka dhiga laakiin waxaa ka sii feecan in laga dhigo mawsuula maxaa yale mid kaloo mawsuulaha soo socotaa ku cadfan man qofkii ayaad ogaa doontaan ya'tiihi wuu u imaanaa cadaabun cadaab cadaabkoo yuqsiihi dulleeya waman qofkii huwa asagu kaadibun beenaalaa wartaqibuu suga caaqibat amrikum bal ciribtiinnu meeshay ku dambaydo suga waa arki doontaane suga innii aniga macakum la jirkiinna raqiibun kii sugayaana qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walammaa jaa markuu yimid amruna amarkeenna cadaabka allah soo degay marka markay xaaladoodii iyo madhabkoodii ku socdeen cadaabka allah yimid walamaa jaa markuu yimid amrunaa amarkeennii najaynaa waa badbaadinay shucayba nabiyullaahi shucayb iyo waladiina dadkii aamanuu xaqa rumeeyey macahu shucayb la jirkiisa weliga xaqaa lagu sugnaada ilaahay badbaadadiisa adduunya aakhiraad helayda ee dhanka dadku u badan yihiin lama aadin biraxmatin bisababi raxma naxariis sababteed ayaan ku badbaadinay raxmadoo minaa xaggeenna ka ahaatay wa akhadat waxaa qabatay alladiina dadkii dalamuu dulmiga falay assayxatu qayla qabatay daalimiintii waa mushrikiintii qaylo malaga ku dhawaaqay markaasaa wadnuhu wadan go suuratu huud saasaa ilaahay noo sheegay reer madyan in loo halaagay reer madyan in loo halaagay waxa weeyaan laakiin suuratu lacraaf waxaan ugu tegi doonnaa in ciidda ilaahay la gelgelay dhulka la gariiday dhulgeridaa ku dhacay saasaa loo halaagay suuratu shucaraana waxaan ku soo marnay waxa weeyaan cirka cadaab uga soo degay fa akhadahum cadaabu yowmi dulla innahu kaana cadaaba yowmin cadiim saddexdaasaa lagu cadaabay wey macnaheedu marka qur-aanka cajaa'ibtiisa iyo balaaqadiisa suuratu huud marka la joogay waxa weeyaan waxaa siyaaqa qur-aanku ka soo hadlaayay waxaa la sheegay inay u dhaarteen nabiyullahi shucayb oo yidhahdeen adiga iyo inta ku rumayday haddaadna raaci diiddaan waa ku cayray waa in masaafirinayna markaasaa waxaa la sheegay ciiddiisaw nabigii alle iyo muminiintiiyan ka cayrayna ma dhihin ciiddiyaa la gelirtay haddeerna suuratulhuud markaan joognana maxaa laga soo sheegay aflagaado aflagaado inay ku hadleen salaadaada salaaddaad ku amartay soomaa waxaanaad ka heshay wallaahi nin waxaa tahay dabaal wareersanaad afkay ku dhibeen markaasaa waxaa naloo sheegay in afka dhawaaq lagu cadaabay dhawaaq siday dhawaaq ugu dhigeen nabiga ilaahay suuratu shucaraana cadaabay cirka ka dalbadeen cirkay cadaab ka dalbadeen fa asqid calaynaa kisafan min asamaa ilaah markaasa cadaab cirka looga soo riday marka saddexdaas nuuca hal mara lagu cadaabay dhulkaa gariiray malagaa ku dhawaaqay cirkan cadaabaa ka soo degay laakiin suurad walba qur-aanku wuxuu sheegaa dembigooda cadaabka u manaasibka uu ku sheega saddexdii cadaab saddexdii cadaab ilah wuxuu ihi subxaana fa asbaxuu waxay noqdeen jaatimiina kuwa kuudkuudada fii diyaarihim guryahooda kaan lam yaqnow xaalo ay la mid yihiin kuwaan ku nagaan fiiha diyaartooda ayaa waagi halka ugu bari alaa baraaruga bucdan fogaansho ha fogaadeen limadyana naxariista alle ha ka fogaadeen jiritaanka iyo inay wax jiraba noqdaan ha ka fogaadeen kamaa baciidad siday u fogaatay tamudu reer tamid bucdan fogaansho ha fogaadeen limadyana kamaa baciidad siday u fogaatay tamudu reer tamid xoogaa wax badana ka dhexeeyo carab waa isla yihiin deegaan ahaanna waa isku dhowaayeen dunuubtoodan waa isku ekeen wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina muxamed